Shacabka ku nool deegaan xeebeedka Afumi Pajuni oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa codsi degdeg ah u diray hay'adaha samafalka iyo dowladda hoose iyagoo ka dalbaday in wax laga qabto baahiyaha nololeed ee aasaasiga ah ee deegaanada haysta. Dadweynaha deegaanka ayaa sheegay inay la tacaalayaan xaalad nololeed oo aad u liidata, gaar ahaan dhinacyada biyaha nadiifka ah, waxayna ku baaqeen in codsigooda si degdeg ah looga soo jawaabo.
Run ahaantii badda caqabado fara badan baan la kulannaa. Mararka qaar si wanaagsan baan u shaqaysannaa in walba ee qalab la'aan ayna haysato. Mararka qaar laakiin badda aad bay u kacdaa. Waxaan ku tiirsanana ma haysano aan baddaas ahayn. qalab la'aanna waana haysataa xagga doomaha iyo matoorada, filinjideerada, g p s-ka in badanna way dhacday in dhallinyaro g p s laan inta badda aadaan ay dhumaan noloshooda riski geliyaan marka cabashadeeda midaas ah waxaan jeclaan lahaa hay-adda yes haddana la joogto in garab ay nagu siiso ay nagu caawiso doomaha filinjideerada waxaa kale xataan dhihi lahaa gawaarida aan malaayga suuqa ku geyn lahayn soolarada filinjideerada ilaahay kuguma darnaada okiyaalaha iyo matoorada aan ku shaqaysan lahayn waxaan raba gaargaar isbitaal ma haysano naagaha fooshaad markay qabto oo ambalaas ma haysano dhigba haddaa ugu dhacdo meelaangeysana ma haysano duulaha dhan isbitaalka male gaargaarka male daawo male qof waxaan ka codsannahay hayadda ina kalmoona siisto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annaga xagga waxbarashada xaggiisa aad baan gadaal ku jirnaa hadday tahay macallimiinta horta macallimiin in macallimiin fanna la keeno oo la biixiyo lacagtii xaggiisa laga bilaabo raskamboni ilaa kismaayo horta kismaayo iska dhaaf xoogaa iskuul oo dowladda jira ama mid oo private aada laakiin annaga degaan ahaan waxaan joognaa raskamboni burgaawo kudhaa mudhowa juula jowaaye ilaa koya ama fuumad ayaa ugu dambaysa iyo mjoniya waxbarashada xaggiisa horta aad baan liitaa waxaan codsanaynaa waxbarashada ee muhiim ah ilmahan oo maanta arkaysa oo fuuma indhahan ku aragteen haddaa waxbarashaan loo samaynin badda ayaa galayaan qaar meel waxay noqonaa meel la dhahala oo meelaha aan shaqa lahayn ay aada mutaa laakiin iskuulka haddii loo dhiso waxbarashka meel kasta aada macallimiinta taayaadahana loo keeno dhibkeena muhiim waxa waaye waxbarashada ayaa dhib weyn ah waxbarasha haddaan la waaya wax walba waxay noqonaysa zero zero waay haddii tahay waxaan codsanaynaa annaga xoog nala siiyo dowladda xaggiisa iyo hay-adayaasha dhan in waxbarasha xoog la saaro waa ujeeda indheheena annaga waxaan haysanaa madrasad oo qur'aanka haysana laakiin lowlaa macallimiin fiican haddaan la keeni lacagtana loo keeni lahaa waa la heli lahaa muta laakiin qoonda ma haysana intee ka keena macallimiinta macallimiinta meel kaas waa la keeni kara muta midda ingiriiska midda soomaaliya midda carabiga mid talyan laakiin waxaa ku xiranta dhaqaala dhaqaalahun waa ujeedaa annaga waxaan codsanaynaa dowladda xaggiisa iyo hay-adayaasha dhan in arrinta waxbarashada dadkeenna liita baajuunta in gacanta loo qabto waliba gacan midig aynu codsanaa waliba codsan waxaan uu sheeganaa hay-adda yes la dhahayo maanta ayagaa noo imaaday indhahooda ku aragta meesha ilma intay haysana boqolaal waa ka yarhimo waa badan mata waxbarasha ma haysano martan codkeena waxaan rabnaa in xoog la saaro waxaa nala joogaa suldaniyaasha oo ujeedaa nabaddoon waayo dhibka dhan isku mid waaye raskemboni ilaa meelahan dhan waxbarasha aad buu liitaa